bajaajleydan aadka u cadhaysneed kana shaqaysa magaalada muqdisho ayaa banaanbax ka dhigay qorshe cusub oo ay dowladda federaalka ku doonayso inay lacago uga qaadato bajaajleyda waxay bajaajlayaashu sheegayaan in maamulka gobolka banaadir ay dhibaato badan ku qabaan lana xirxiro dhalinyarada bajaajleyda sidoo kalena wadooyinka oo dhan laga xirtay saas oo ay tahayna ay shaqeeyaan shan iyo toban maalmood bishiiba waxa ayna sheegeen in la dul saaray amaro aysan awoodin iyagoona sheegay in ay aad kaga cabanayaan guddoomiye madaale iyo cali mahdi kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay ciidamada amar ku siinayaan in ay xiraan ama ay jirdilaan dhalinyarada dadkan masaakiinta oo bariis raadiska oo waddanka kula leh oo ilmahagii ilma adeeradaada haddaa isu abtirstaan ay ku jiraan ilaahay uga cabso middaas noo ogolow inaan shaqaysanno canshuurtan zaa'idkaan naga dhin shan iyo tobankii beriyaan la shaqaynayno waddada hal saaca qofa qaadee laba saaca jaam ku jiray waxaan nahay bajaajiley iskaashataan leennahay iskaashatadeenna waa la hor istaagay sharciyadaan haysannaa macalmahad inta na xirxira sharci darro nagu xiran maxkamadna nala istaajiyey shaqadeenniina inay socoto ilaa hadda madaale iyo waxa hortaagan iyo waxa hortaagan macalmahdi hanala ka qabto hadday islaamnimo jirto sidoo kale bajaajleyda ayaa fariin kulul u dirtay madaxweynaha dowladda federaalka kaas oo ay ku eedeeyeen in uu dalku shid yahay islamarkaana shaashadaha ka odhanayo waxa shiidsan waa kuwa dadka shaxaadi jiray waxaana ay ugu jawaabeen bajaajleydu in uu hadalkaasi iska dhahay ilmihiisana ay u jiraan dalka dibaddiisa annagana uu hantideenna ku tumanayo waa wiil dhalinyaro bajaajli ah wuxuu u jawaabayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee dhowaan u gafay dhalinyarada muqdisho ee shiidka ka cabanaya wuxuuna sheegayaa in madaxweynaha uusan waxba ka warhaynin keliyina uu ku qiimeeyo dhalinyarada xaaladooda carruurta uu isagu dhalay ee dhargan isgoos walba wuu xiran yahay isgoos walba wuu xiran yahay xaluglee adoos ka joogta hadda nin mootel ka hormar aa xaluglee adi kala wareeg waa la xiraa hadda camar soo bax madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa meeshaan ugu darayaa inuu maalin hore masaajidka jimcaha ka yidhi dhallinyarada oo shiisan waa kuwa dadka shaxaado jirta iyo wax la mid a madaxweyne annaga dad ma shaxaadno dhallinyaraa nahay waxaa kuu sheegaynaa waddanka inuu shiid yahay anaa kuu caddeeya anaa kuu caddeeya waddanka waa shiid haddii ilmaha aa dhashay jihaan iyo cabdifataax iyo iyo hebel kale ay maanta kuu ladan yihiin iyo kuwa adeerada u taha aragta kuwaas keliya laakiin anoo baahan wiil kaloo baahan wiilkaada oo dhargan ma dhigi karta waddanka oo dhargan yahay bajaajleyda magaalada muqdisho ayaa haatan maraya xaalad la tilmaami karin iyagoona awood lagu muquunanayo lacagtooda ayaa dhanka kalena aysan haysanin amni ay naftooda ku ilaashadaan iska baddaa lacag laga dhacee si kastay ahaataba magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaysa qayladhaanta ka soo yeeraysa bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo badi ka sheeganaya ciidamada dowladda federaalka